aadgan waa jeeday dhowr bilood hadda waxaan u imina runtii ma ahayn mansab iyo inaan anigu ka qayb galo hawsha taalle ee doorashada iyo isxukunka iyo ma ahayn midaan u imin waxaan se arkay ummadda tan in la takoorayo in dad kale oo shacbiga oo soomaaliya oo deriskooda ah inuu leeyahay ma shiri kartaan ma tashan kartaan maamul ma samayn kartaan meel kale oo soomaaliya ah oo arrintaas oo kale ay ka jirtaa ma ay jirto sida aan u arkaana waxa weeye waajibka koowaad ee muwaadinka soomaaliga uu leeyahay waa inuu yeeshaa ayakatalintiisa iyo xoriyat alqowl iyo xorriyada ay isugu yimaadaan wadanahooda ay ka shiraan oo ku tashadaan taasaa dadkan loo diiday iyaday noqotay in aan si toosa uga qayb galo oo tartanka aan ka qayb galo nasiib wanaagna waa ii doorteen aada bayna ii farax gelinaysaa kollay uun hawlaan u arko tii xamarkaale inay ka badnaanayso leannao si toosa yaa dad badan rajadoodu ay tahay inay xoreeyaan waa hawl aanan hore uga qayb gelin waxaad ku celcelisay dhowr goor in dadkan loo diiday inay tashadaan oo ayahooda ka taliyaan oo xorriyadda laga qaaday yaa xorriyadda ka qaaday ciddaad la hadlaysaa waa kuwama ciddaan ka hadlaynaa si toosa waa somaliland oo waxay adduunka dhaqaale ka helayeena adduunweynuhu u siiyeen in ay ummadooda hawlaho adeegyada ay u baahan yihiin loogu qabto ee ciidan ballaadhan ku dhiseen boqol iyo konton technica ah yaa aaggan khaatumo joogta magaalada laascaanood maanta markay doorashadanu dhacaysay dadkii bannaankay usoo baxeen iyaka oo aan xitaa sikiin wadan dadkii rasaas baa lagala daalay wax dhinta iyo wax dhaawaca runtii weli warkaa ma hayo laakiin waxaanuun ogahay haburinta cidda usoo bambaxday ee international communityguna dhawaaqa iyo talada badan ay sheegayaan ee ah dadkaa khaatumo ku nool in faraha laga qaado ciidamadana laga saaro waa somaliland puntland qudhadeedu ciidamadeedii kama ay foga laascaanood weliba si ka bacan somaliland iyo arrimaha siyaasadda ee magaalooyinka iyo tuulooyinka aada moodaa inay aada isugu taxallujiyaan waxaad ka warantaa cali khaliif labadaas maamul aad carabka ku dhufatay waa labada maamul ee inta badan la ogyahay in ay isku haystaan gacan ku-haynta iyo lahaanshiyaha degaanka sool iyo sanaag labadaba labadaas maamul waa isku haystaa adigana hadda gudaha laascaanood xataa maanta banaanbax baa ka dhacay adeeg lagugu taageerayo laakiin dhinaca kale la sheegayo in dadka qaar oo degaankaasi jooga ay kaasoo horjeesteen marka intaasoo caqabada iyadoo ay taagan tahay sidee bay kula tahay in maamulkan maanta saax dheer laga dhisay adiga lagugu doortay madaxweynaha khaatumo inuu ku shaqayn karo sacuud bikulli ixtiraam maamulkan maanta lama dhisin maamulkana waa jiray bishii janawari labiyo tobankeedii laba kun iyo labiyo toban yaa maamulka taleex laga dhisay intaana halgan buu ku jiray haddana halgankii baanu labanlaabaynaa saddex laabaynaa toban laabaynaa waxa yaad lahaa shucuude u baahan in la isweydiiyo yaa siiyey awoodda dad shacbi ah oo aanu derisnahay inay yidhaahaan annagaa idin xukumayna isxukun aan raalli laga ahayn isticmaalkii baa ugu dambeeyey meel kale oo soomaaliya ah tuulo iyo magaalo iyo gobol qudhax oo jira ma uu jiro oo laleeyahay laydinma ogola inaad inaad xukuntaan inaad ayina ka talisaan dadkan waxay ku khasbaysaa oo weliba dagaalka noociisiibaa isbedeli doona dagaalkana ma noqon doono dagaal maamul iyo askare la yaqaano dagaalkana wuxuu noqon doonaa dagaal safayna ummadda aanu walaalaha nahay ee somaliland dad ku nool annaga waxba uma haysano dhulkooda ma rabno dhiigooda ma rabno laakiin haddii ayan faraha nagala bixin oo ciidamadooda meesha ka saarin wax xun baa meeshan ka aloosan waxaanu iyaka maamulka iyo shacbiga dhulka joogaba leenahay walaalayaalow nadaaya international communityguna caasha-uuday waxay lahaayeen waa maqlayseen somaliland adduunka kuma kuma amar ku taaglayn karto puntlandna kuma amar ku taaglayn karto ugu weyna waa arrimaha siyaasiga wixii kale aan u baahano inaanu isku xorreynana wax alaala waxaanu ka hakranayna ama kala hadhaynana ma jirto sida hadalkaaga ka muuqata cali khaliif waxaad u dan leedahay in dadka reer khaatumo ay xaq u leeyihiin inay ismaamulaan laakiin taa qudheeda sooma ahayn in loo maro waddadii ay lahayd dowladda kumeel gaarka oo kale in aad la hadashaan maamuladan dhinacyada idinkala jira aad sida somalilan iyo puntland aad la hadashaan ood ka dhaadhicisaan xaqa aad u leedihiin ismaamulkan aad samaysateen iyada oo aan dhiilo colaadeedba la oogin dawlad kumeel gaad ah arrinta iyada way la socotaa anoo xildhibaana madaxweynaha hor fadhiistay prime ministerkii hore iyo kan dambeba hor fadhiistay golaha baarlamaanka ka sheegnay wax noo hadhsani ma jiro libaaxii alamtare soo dhaaf maamulka xamar ka dhisanna ummadda dhulkan joogtaa calankaa soomaalida iyo midnimada soomaalida u dhibanayaan sidii loogu lisay umay hambayn maamulka xamar jooga intaanan somaliland iyo puntland iyo meel kaleba aadin xaqa iyaga iyakaa ku fadhiya waxaad iga warantaa adiga qudhaada hadda waxaad tahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya baad ka tirsan tahay maantana madaxweynea laguu doortay labada xil sidee isugu wadaysaa labada xil isku wadi maayo baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka waa la xidhiidhayaa hawlaha aan halka ka hayo yaa igala mudan iyakaana u jeesanayaa intii awoodda aydaydu ay tahayna hawshaasaan isku mashquulinayaa kana qaybgelaya ummadatan iyo baarlamaankeeda iyo xukuumadda aan soo dhisin iyo shacbi weynaa